official VOA1 page at VOA1 The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ood si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efhamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaco ah oo bisha janaayo ay shan tahay sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waxaana idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta idinla socodsiin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood oo ka hirgeliya halkaasi xarun dadka guryahooda ugu geynaysa adeegyada ay bannaanka uga baahan yihiin
waxaan hirgelinay shirkad la yidhaahdo adeega kaafiye shirkadaas waxay qabataa waxyaabaha qotul daruuriga ah ay waxay geysaa xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan doorka ragga iyo howlaha guriga sida cunto karinta iyo weliba hagaajinta guryaha kaalimihii heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa inta barnaamijka aan ku guda jirno balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida neto ayaa talaadadii waxa uu sheega xogayaha guud ee oo isbahaysigaasi jenis stolberg ninka la yiraahdo in ay qorsheenayaan in toddobaadka soo socda uu dhaco kulan dhex mara danjirayaasha reer galbeedka iyo saraakiisha ruushka si ay isugu dayaan inay qaboojiyaan xiisada ka dhalatay ciidamada moscow ee isku dhafka ee soohdinta bari ee yukrain si markaasi loo dejiyay xiisada muddooyinkan dambe halkaasi ka jirtay shirka golaha neto ee loo dhan yahay iyo ruushka ayaa lagu wadaa in uu labayo tobanka bishan janaayo uu ka dhaco brusles laba maalmood kadib markii saraakiisha maraykanka iyo ruushkaba ay wada hadallo ku saabsan labada dhinac ay u furmeen ugana furmeen magaalada jeneva ee cariga ee switzerland xulafada reer galbeedka ayaa waxa ay dhinaca kaleeto soo jeedinayaan in moscow oo boqol kun oo askari ku urursanaysa sida la yiri cirifka bari ee ukrain ay isu diyaariso inay duulaan ku qaado jamhuuriyadda midoogii sofiyeed mar la oran jiray ruushka ayaa waxa uu raadinayaa dhamaadka damaanad qaadka in neto aysan aqbalin codsiga ukrain a ah inay xubin ka noqoto isbahaysigaasi milatariga ee galbeedka oo dib u dhigi doono ku lug lahaanshiyaha militari ee bartamaha iyo bariga yurub neto ayaa waxaa ku jira ku dhowaad soddon waddan oy ku jiraan kanada maraykanka iyo sideed iyo labaatan dal oo kaleeto oo yurub dhaca waxayna sheegeen dhammaan wasiirada arrimaha dibadda inay qaban doonaan shir muuqaal ah oo jimcaha ay dhinacyada uga hadli doonaan arrimaha xiisada ee moscow iyo sidoo kaleeto bariga ukrain waa hagaag subax wanaagsan xaggeenna xaggiinana galab amaba duhur wanaagsan dhegaystayaal afrikada bari intiina nagala socota ayaan ka hadlayaa ee weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o eda dhaqanka soomaalida marka dalka la joogo waxaa inta badan dhacda in gabdhuhu ay qabtaan howlaha guriga iyo hagaajinta guriga iyo cunto karinta inkastoo dhaqankaasi uu qurbaha gabaabsi uu gudaha kusii yahay qurbaha uu yahay gabaabsi mid ah ayaa haddana waxaa jira in dhallinyaro soomaali ah oo howsha guriga ayaguna ay qabtaan ayaga oo dalkooda joogaan aadan jaamac oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan jabuuti waxaa la kulantay wariyaha v o eda magaalada jabuuti sagal siciid faarax waxayna kala sheekeysatay arrimahaasi wallaahi yaraanteyda aan kusoo bartay anugu hooyo hooyo ay soo bartay waxaan oo dhan waan kusoo barbaaray shaqooyinka aqalka waan kala qaybsanaa dhowr walaalanahay afar walaalanahay maantoo kale nacam haddaan anu cuntada sameeyo walaashay aqalkay fiiqaysaa programka aqalka waan ka lahaa nin kasta maalin buu leeyahay inkastii hawshiisa kasoo baxaya waa nidaam aada u qurux badan runtii dhinaca cuntooyinka ka waran cuntooyinkan karin karayo waa waxaa ka mid ah baasada si fiican baan u karin karinaya iyo sooska dee cuntooyin kale oo dee magacaashooda aan garin imka laxooxda ka waran saisku tihiin
laxooxda iyadana waan garanaya iyadana sidaa sidaa loo dubo sidaa loo xasho hooya igu soo barbaarisay waxaan waxaan ah, amarka waan qaadan jirnay waan tegi jirnay suuqa waan tegaynay waan soo iibinayn waxa soo iibi laga yidhahdana waan soo iibin jirnay hadduu naga fara badan yahay oo aan iloobi karaynana warqad baan ku qoran jirnay intaasoo basala intaasoo tamaada intaasoo dee qajiya oo aad garanaysaa hawsha madbaxa waad iloobi karaysaa nin ragaa nahay iyo intaynu noqon iyo naag baa nahay hawshu waa isku mid gabadhu waxay qaban karayso ninkuna wuu qaban karayaa marka gargaarku aqalka dhexdiisa waa caadi waad qaban karaysaa maaha inaad tiraadid anu nin baa nahay ood ka boodid maaha waa ixtiraam iyo naxariis inaad qof uh, wiil oo aqalkiisa ka shaqaysanaya ama ka masaxaya ama fiiqaya Waa- wax sharaf baan u arkaya anugu wax ceeba uma arkaya anugu Ee, ragga ka fa- ka faanaya oo dee wax kale ka moodaya waraa dumar baa tahay adigu maxaad u fiiqaysa aqalka ma wallahi waa jaahilnimo ama wax- waa garasho la-aanta weyaan ma jirtaa wax saameyn shaqadan aad qabatay darteed wax kusoo gaaray oo aada saameyn kugu yeeshtay ama wax kaa xanaajiyey ama wax kaa farxiyey ama waxun saameyna wallaahi mar baan ka cadhooday gabadhan qabo mm, iyadoo dhar meedhis aan arkayay markaa waan ka naxay anaa waan fadhiyey waan- anaa isla hadlay oo is idhi maxaa maxaa ku cadibay bal gabadhan waxaan u siraa wiil oo jinsia inay meedho oo inay xadhiga dul wardho oo markaa itaalkeeda iyo dharkeena markaan isku eegay is- isma leeko marka waan sare kacay waa la meedhay ma garanay anuu dareemkeeda waxa waxa iyadoo ay islahaydba markii dambe ayaan arkay gabadhii oo ka xun inaan faraha la galay oo la shaqeeyey oo gargaaray markaaba iga tiri adumaa naag baa tahay maxaad maxaad hawsha hablaha u qabanaysaa markaaba xoog baan u fajacay waa- waa yaabay marka xaaskaagu warkii may hayn inaad hawsha guriga qaban karayso ee hooyo kusoo bartay Eh, marka ay ku- reer miyi bay ahaayeen anakuna magaaladan ku kornay magaaladan ku dhalanay waa anaku wax wax caadi baan u arkaynay iyaku laakiin wax kale u arkeenba dhaqan xun bay u arkeen inuu ninku foorarsado oo wax qabsado aqalka dhexdiisa
Een, dhaqankeenu aada buu u adag yahay meelaha qaar markay noqoto kale een, xaaskaaga way kugula yaabtay shaqadan aad qabanayso een, ee dhardhaqida ama dharkaa la warwarayso aniga qudhayda markii igu kaa horeysay aan ku arkayay dhar baad warwareysay runtii waynay cajab gelisay markaabaan ku fikiray inaan ku waraysto ka waran markaa dhalinyarada hawshan aad qabanayso kolley way ku arkeen adigoo shaqaynaya markaa may kugu dacaydayaan een, si aad soo u aragta adigu markay ku dacaydayaan in badan bay dhacdaa way iska jirtaa inama iga qoslaa oo igu kaftama way iska jiraan waryahay inoo inoo waran baasadii ma macaan tahay baasadii samaysa ka warana maanta hooyo maxaad u samaysa maanta xaafadiina maxaad u qabatay wallahi way iska kaftamayaan anagu wax kaftankooda waxba uma qaato way iska jirtaa marmaraad ka cadhootid marmaraad iska dhaafidna way iska jirtaa raashinkii oo ag yaalla kama gaajoon karayo waa waa wixii waan waan ku sarakaci aqoonkeedina waan garanaa waan bislaysan waan cuni laakiin iyaku ma karayaan shaa xataa ma karsan karayaan waayo ma karayaan maxaa horta lagu shubaa ma sokorta mase ma shaaha waa jaahilnimo dee haddii markii hore bar- baran lahaayeen waxaan uma arki lahayn inay cay tahay inay yaraysi tahay Een, cunto markaad karsanayso tee dookhaaga aad jeceshahay inaad karsato wallaahi waxaan ka waxaan jecel yahay bariiska bariiska si fiican loo bisleeyo oo baasintaha ama baylanka ama bariiskan ka hela inaan kariyo maca sooskiisa marka maad isku karisaa sooskii bariiska mise waad kala karisaa
maye waan kala kariyaa sooskana gooni bariiskana gooni runtii aad bay fiicnaan lahayd in raggoo dhan ay dumarka caawiyaan intii ay qaban karayaan shaqada guriga aad bay udhib badan tahay laakiin nasiib darro inta badan ma dhacdo ugu dambayntii aadan maxaad dhallinyarada kale ee adig kula midkaa ee u arka shaqadaas inay tahay shaqadii dumarka oo aan gaarin weli heerka ah in ay fahmaan inay caawiyaan ama hooyadooda ama walaashooda ama xaaskooda ama xataa qof dariskaagaayo dhibaataysan maxaad tala siin lahayd wallahi waa wax fiican oo dhaqankeena iyo diinteenna iyo shareecadeenna ayaa nugu amraysaa marka waxaan oran lahaa ha u qaadanina wax fool xun ama wax cayba waa wax qurux badan waa wax la qaban karayo talabaad ajar baa lagu heli karaa walaasha hooyada iyo faamigaaga inaad gargaartid oo wax qaban karaysid inaad samaysid waa wax fiican oo ajar ku helisid talabaad cayb maaha inaad had- haddaad awood awoodi karaysid inaad cuntadaada keligaa diyaarsatid ood cuntid ood hooyadaa gargaar ugu noqotid waxaa waa talabaad inaad qof bani aadan oo dumara inaad dariiqa haddaad ku aragtid oo wax culus ay sideeto inaad gargaartid oo wixii alla
waa tahay kaasi waxa uu ahaa aadan jaamac oo ka mida dhallinyarada magaalada jabuuti u war- warameeyey wariyaha v o eda jabuuti sagal siciid faarax intaasina waraysigaasi haddaan kaga gudubno markana dhinacii heesaha ayaan soo qabanaya cod ka baxsan fanaanada hiba nuura
siday tahay naftaydiyo lama socotid awlaa sanadahani haystee siday tahay naftaydiyo lama socotid awlaa sanadahani haystee sasabiyo wax sheegiyo samir waanka quusto waa inaan salgaare sasabiyo wax sheegiyo samir waanka quusto waa inaan salgaare ad nasibi ku dhaafiyo salaanku uuda joogte ad nasibi ku dhaafiyo salaanku uuda joogte sida taimaado dhan intaad soo dhawaate ad nasibi ku dhaafiyo salaanguuda joogte ad nasibi ku dhaafiyo salaanguuda joogte sida talimaad odhan intaad soo dhawaate sabab kale hamoodine sabab kale wey hamoodine suntaadii habeenada waan ka seexan waayo sida haadi goyse sabab kale hamoodine sabab kale wey hamoodine suntaadii habeenada waan ka seexan waayo sida haadi goyse ma kala sokayside adna way sigsaagto subaxadani saragniyo adna way sigsaagto subaxadani saragniyo saacadanaan ku imi ima kala sokayside
sabab kale hamoodin iyo hibanuura intaasi haddaan uga gudbno dhanka magaalada laascaanood oo warbixinta inoo xigta ah haddii aan eegno barnaamijkeena dhallinyarada dhallinyaro isu tagta ayaa magaalada laascaanood waxay ka hirgeliyeen shirkad dadweynaha iyagu ka caawiso inay guryahooda ugu geyso amaba ay ku helaan adeegyada ay u baahan yihiin wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradii hirgeliyey shirkadaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada laascaanood xarunta gobolka sool dhalinyare ayaa hirgelisay nidaam dadka adeegyada looga caawinayo guryahoodana loogu geynayo dhallinyaradan ayaa shaqo abuurkan ay sameeyeen waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee iyagu dhallinyarada shaqada u baahan bismillahi raxmaani raxiim marka u horeysa bahda v o e iyo weri cabdikariin ololba waxaan uga mahad celinaynaa fursadda qaaliga ay maantana siiyeen anigoo ah magacaygu yahay suhuur cali cumar kana mid ah dhallinyarada gobolka sool ee wax ku baratay ku barbaartay waxaan hirgelinay shirkad la yiraahdo adeega kaafiya shirkadaas waxay qabataa waxyaabaha qotul daruuriga ah ayay waxay geysaa xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood ay ka mid yihiin khudaarta noocyadeeda kala duwan sida hilibka noocyadiisa kala duwan sidoo kale sharaabka noocyadiisa kala duwan run ahaantii waxaan barnaamijkan aan bilownay sanadkii hore laba kun iyo labaatan bishiisii koob iyo tobnaad muddo sanad ayaanu hadda shaqaynaynaa markaanu aragnay runtii baahiyo badan oo ka jira gobolka oo qof kastaa jeclaysanayo inuu adeegiisi iyo baahidiisi uu ku heli karo guriga ayaanu aasaasnay oo ay nagu dhalatay fikraddan maanta waxaan maraynaa meel fiican waxaanu u adeegnaa runtii gudaha magaalada lascaanood xaafado gaaraya ilaa laba boqol hadda waxaan u dallacnay tuulooyinka oo ku xeeran degmada laascaanood sida xudun wilwid iyo goori iyo yeyle karin oo kale waa geynaa run ahaantii dadkuna way ku nasteen annagana waxay noo noqotay shaqa abuur iyo wax badanoo bulshadeedu baahnayd aanu kasoo kordhinay bal nasuur waxaad iga warantaa ujeedadaad ka lahaydeen inaad hirgelisaan inaad barnaamijkan oo kale aad dadka u fududaysaan adeega hooyooyinka oo kale aad u geysaan tuulooyinka aad geysaan oo kale waxaa idinku kalafay iyo baahida idiin muuqatay bal iga war
waad mahadsantaha cabdikariinow run ahaantii markaanu aragnay baahiyaha ka jira gobolka khaasatan hooyooyinka oo kale oo runtii iska mashquul badan inta badan caruur haysta waxaanu aragnay inay fursad u tahay inay mxaatkasto ay rabaan adeeg kastay u baahan yihiin ayu nooc aan iridooda aan ugu keeni karno iyakoo howlahoodii guriga maalmeedka ahaa aan dayicin oo haysta oo ubadkoodii haysta run ahaantiina waa fursad gobolkuna u baahnaa bulshada u baahnayd annagana runtii aanoo noqotay hal abuur ganacsi
qaabka aad ugu adeegtaan oo xiriirka aad ula samaysaan dadka oo kale iyo siday uga faa'iidaystaan iyo waxyaabaha u fududeeya baliga war
run ahaantii bulshadu horta anagu waxaan ku shaqaynaa qaab online ahaana dadku nagu xidhan macaamiishu waxay naga soo dalbadaan mareegahaan ku leenahay ee baraha bulshada sida facebooka whatsappka iyo call number intaba islamarkaana waxaanu isla waqtigaa u geynaa waxyaabaha ay soo dalbadeen horta guud ahaan waxaan aaminsanahay inay geyiga soomaaliyeed ku cusub tahay khaasatanna degmada iyo gobolka intaba laascaanood iyo gobolka sool waxaan rajaynaynaa mustaqbalkan dhow insha allahu tacaala inaan gaadhsiino deegaamada kale gobola dariska inaan xarun noocan oo kale ah aan ka furno ee shirkadda adeega kaafiya dadka sidaa uga dhaadhicsaan inaad gurigiisa ugu keeni doontaan adeega u baahdo cuntada khudaarta qaybaheeda kala duwan run ahaantii markii u horreysay sheekooyinka xiisaha badan waxaa ka mid ah macmiil ka mid a macaamiishayada ayaa maxayti ku kulanay isagoon ogeyn in adeegani uu shaqaynayo uu jiro kabacdina waa u sheegay in gurigiisa loogu keeni karo qof faamili ayuu ahaa run ahaantii aad ayay ugu faraxday maalin kastana markaanu u geyno xaafadihii jaarka la ahaa ayaa iyakuna nagu soo xidhmay oo macaamiilna la noqday run ahaantii waad dareemi kartaa qof wax kasta ugu baahan yahay loogu keenayo gurigiisa islamarkaana waktigii uu baahnaa uu helayo aan kala daah lahayn runtiina aad bay bulshadu maxayta noogu mahad celisay ayakana waa u mahad celinayna sida wanaagsan ay noogu xidhan yihiin fariintaad u diraysaan dadka idinku xidhan waxaa lagu fariintaan u dirayo macaamiisheeda sharafta leh run ahaantii macaamiisheeda nagu xidhan hadeer waa macaamiil aada u wanaagsan adeega kaafiyana runtii aada u isticmaala hadda laba casho ka hor waxaan sameynay abaalmarinta macmiilka oo aan u garanay macmiilka ugu wanaagsanaa ee sanadkan oo aanu guddoonsiinay hadiyad aan ugu talagalay weliba hooyo umul ahayd oon iyadii cunugeediiba aan maxay tahay abaalmarin siinay oo ka mid ahayd macaamiisheeda waana wax sanadla aan ugu qaban doono macaamiisheeda gamco furan ayaanu kusoo dhaweynaynaa insha allah
waa hagaag cabdikariim olol aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay markana dhinacii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee suuqa kaliibsiga ciyaartooyda oo dhowaan furmay ayaa kooxaha qaar u xusulduubayaan sidii xidigo wanaagsan uga heli lahaayeen kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa la soo wareegtay xidigii ugu horreeyey ee suuqan kaliibsiga ee furmay la suuq keena ciyaaryahankan oo la yidhaahdo keden trebier oo u ciyaaraya kooxda kubadda cagta atletica madrid ayay newcastle kula soo wareegtay lacag gaaraysa laba-iyo toban milyan oo ganiga ingiriiska xidigan u ciyaara xulka qaranka ee wadanka ingiriiska ee koob iyo soddon jirka ah ayay newcastle rajeynaysaa inuu wax weyn ka bedeli doono difaaceeda kooxda newcastle united ayaa xilli ciyaareedkan waxa ay badisay hal kulan oo keliya waxayna ku jirtaa kooxaha ugu hooseeya dhinaca kala horeynta ee horyaalka wadanka ingiriiska kooxdu sidoo kale waxay doonaysaa ciyaaryahaano kale inay soo iibsato ciyaaryahanka u dhashay wadanka brazil gabriel barbosa una ciyaara kooxda kubadda cagta ee filemango ayaa lasoo warinayaa in uu ku qanacsan yahay kubiirista kooxda kubadda cagta ee newcastle united ciyaaryahanku waxa uu maanka ku hayaa kooxdani haddii ay ka badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska in ay ka mid noqon karto kooxaha ugu wanaagsan dalkaasi maadaama maalqabeenno u dhashay wadanka sacuudigu iibsadeen ujeedada maalqabeennadu ila wareegeen kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa ah in ay kooxda gaarsiiyaan herarka ugu sarreeya ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda yurub isla wadanka ingiriiska ayaynu ku jirnaayey kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo tottenham hatisba ayaa caawa goordame fodes ku daraya garoonka stanford bridge ee magaalada london ciyaar lugta hore ah oo semifinalka koobka e f l ayayna labada kooxood ku kulmi doonaan guriga chelsea iyadoo lugta labaadna guriga tottenham hatisba la isugu noqon doono ciyaartan ayaa imanaysa iyadoo kooxda kubadda cagta ee chelsea iyo ciyaaryahan lukaku ay ka heshiiyeen xurguf soo kala dhex gashay labadooda kadib markii ciyaaryahan lukaku waraysi dheer uu bixiyey uu kooxda ku weeraray islamarkaasina uu sheegay shaxda macalin tuhel in aanu ka helin oo aad uu ugu xiisay kooxdiisii hore intermilan oo weliba uu carabka ku dhuftay in haddii uu fursad helo uu kooxdaasi dib ugu noqon doono wararka ayaa haatan waxay sheegayaan kulan dheer oo macalinka iyo ciyaaryahanku ay hesheen kadib in ciyaartooyga lagu soo daray xidigaha caawa la filayo in ay ka hortagaan kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsburg kooxda kubadda cagta ee liverpoolna waxa ay ka codsatay xiriirka f lku in ay ka joojiyaan kulanka habeen dambe ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta arsenal ee ka tirsan ciyaaraha semifinalka ee koobka f lka kooxda liverpool ayaa waxa ay ku doodeysaa in cudurka covid sagaal iyo toban uu halisba aan ku hayo kooxda isla markaasina aanay ciyaari karin sidoo kalena ciyaaryahaano badan ay kooxda ka tageen oo ay ka ciyaarayaan koobka qaramada africa laakiin codsiga xiriirka e f lka loo soo gudbiyey ilaa ay hadda wax jawaaba kama aanay bixin inkastoo afhayeen u hadlay uu sheegay inay tixgelin doonaan codsiga kooxda kubadda cagta ee liverpool iyagoo eegaya xeerarka u yaala xiriirka e f l waaga dhegeystayaal xubinteena ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascade oo idinku dhaafaya sida iyo wadnoolidooda
xubintaasi ciyaarahana intaasi haddaan kaga gudubno iyo maxamuud mascade markana kusoo dhowaada codka baxsan ee yurub genyo
golkii xalaan lagu u keen daadmako ku imaanin adiga garnayliyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gillay horaacad eedoo galfuran galalac waagiya goolkii xalaal lagu unkeen baad ma ku imaanin adiga garnayliyaho dhasho guusha guusha ku saxeexay gubaaba fiicnina markaan guriga ku yagleelnay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u iyaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yagleelnay eed garab isiiseed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu gaarna u iyaashay gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee allo hayna kala goynin gobbaa tahay geyaankana ka tihid geesi magacroone allahayow adaan kugu gam'ee hayna kala geynin waanan kugu guntanahee allo hayna kala goynin gabadhnimo galaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday gabadhnimo garaysi tigtigan gaarinimo dhiibsan kolka geelka dhiibtee duqay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo ku helay guurna guurna ku xalaashaday duca guurti bayno kaadoon gacalla ku ahaanay markaad gacan isiisee dashana ila gargaadsiisay intuu gaagax diido qalbigu sii golladay caashaa duca gurti bayno kaadoon gacalla ku ahaanay markaad gacan isiisee dashana ila gargaadsiisay
codkaasi yurubgeenyo ayaan idaacaddeenni barnaamijka dhallinyarada maanta kusoo gebagabaynayna anigoo ah saar cabdi axmed waxaan idin leyn intaan mar kale kulmi doonaya dhammaanba bahda v o e da sidaasi iyo nabadgelyo